kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaashayada daafaha dunida meel kasta oo aad ka joogtaan waxaanu idin leenahay rabadaan wanaagsan galab wanaagsan waa mar kale iyo barnaamijkii hambalyada iyo heesaha barnaamijka waxaa inoo soo saaray isku soo dubariday weliba suugaantana inoo soo xulay ibraahim xasan daandurey anigoo sahre ciidle nuura ayaana barnaamijka toddobaadkan la soo jeedinaya zahra ciidle nuur maadaama bisha barakaysan ee ramadaan aan ku guda jirno waxaan leenahay kheyrkeeda ilaahay dhammaanteen hana wada siiyo dhegeystayaashana maxaan usoo qabanaynaa ibraahimow ramadaan kariim baynu dhegaystayaasha leenahay bal marka horeba aynu ku bilowno qasiido nebi amaana xaliimo muuse milano
عميل دين الله زهر رسول الله يا نور عرش الله سلام عليك النبي زيني
haleen muuse milano iyo qasiidaas haddaan intaas kaga gudubno dhankii dhambaalada ayaan markana gudagelaynaa zahra dhambaalka ugu horreeyo waxa uu naga soo gaaray aabe cali cumar hooyo madiine mahdi hooyo xaawo shiikhow iyo waxay yidhahdeen habaryar maka shiikhow cabdi iyo cabdi maxamed shiikhow cabdi iyo xaaji cabdicasiis xaaji cabdulaahi maxamuud iyo xaaji abuukar xaaji cabdulaahi maxamuud iyo xaaji maxamed xaaji xaaji maxamed cali cumar iyo axmed cali cumar iyo cabdulaahi cali cumar iyo cabdiraxmaan cali cumar iyo axmed shariif cadow iyo maxamed cumar cabdulaahi iyo cabdulaahi cumar cabdulaahi iyo maryan cali cumar xaliimo cali cumar xamdi cali cumar iyo shukri abuukar batey xaawakiin cumar cabdulaahi cusmaan cabdulaahi maxamuud iyo xasan cabdulaahi maxamuud iyo saynab cabdulaahi maxamuud iyo sumayo cumar cabdulaahi iyo saygeeda cali ibraahim cusmaan iyo eedo waxay yidhahdeen xaawo jibriil xaaji maxamed xaaji cabdi iyo cabdulqaadir xaaji maxamed iyo waxa ay yidhaahdeen muxudiin muumin cusmaan iyo axmed islow calisow iyo samiiro axmed xaaji iyo cabdifataax axmed xaaji cabdi iyo xaali cali maxaadey iyo ugu dambaysta khadiijo cali maxaadey dhammaantoodna waxay joogaan dunida daafeeda waxaanay jecel yihiin inay hambalyo u diraan cumar cabdulaahi maxamuud jibiye iyo marwadiisa nimco cali cumar oo waxay yidhaahdeen laba wiil oo mataano ah ay ugu dhasheen magaalada jowhar xaafadda horseed waxaana labadaas wiil loo kala bixiyey ayay yidhaahdeen abuukar cumar iyo axmed cumar waxaan leenahay labadaas wiil ee mataanaha allah ka dhigo kuu soo weynaada oo waalidkood dalkooda iyo dadkooda iyo diintoodaba anfaca aamiin baynu leenahay ibraahim ow dhambaal kalena wuxuu naga soo gaadhay aabbo mursal maxamed aadan iyo hooyo xabiibe xuseen aadan cabdilaahi mursal iyo ibraahim mursal iyo cadow mursal iyo kalsuuma mursal maxamed sokor mursal iyo cabdi shakuur mursal iyo maxamed nuur mursal dhammaan reer mursal oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba iyo sidoo kale waxay dhahdeen asxaabtayada qaaliga ah oo ay ka mid yihiin daahir nuur iyo aadan ibraahim xaydar cabdilaahi maxamuud iyo taliya firig iyo axmedey maxamed cabdiraxmaan maxamed nuur macalin iyo cumar cismaan xaaji axmed cabdi nunow iyo duniyo derey iyo faadumo cumar iyo maxamed kuule macalin iyo cabdi maxamed nuur madaale ayuu ku magac dheer yahay bay yidhahdeen iyo ugu dambayntii kamaal cabdirasaaq dhammaantayo waxaanu hambalyo u diraynaa bay yidhaahdeen nuurow mursal maxamed aadan iyo maryan daahir maxamed nuur oo meherkoodu ka dhacay gobolka baay ee dalka soomaaliya waxaan leenahay isku waaro ubad khayr qaba allaha idinkala siiyo guurkiinaasina guur baraara allaha idinka yeelo dhegaystayaasheenna waxaan usoo qabanaynaa hees ka mid ah heesihii hore hore hore haye
ya hore hore hore marka tiraa markii la yidhaahdo waa halkii laga soo bilaabay fanka soomaalida miya kharaame haye zahroy heesaha hadda jiro Mhm.
jug jug jug jug jug jug sida loo siinayo Ahe.
ayaad maray dhammaadaya markaada kala garanayn arrinkaa looma dhamo ku soo celiyodaasaa lagu jiraa maanta hase yeeshee kuwana waa kuwii lugaa loo fidsanayo oo waayo waayo ya bal hadda heestaasi aniga dhegeystayaasha waanu sugi kari laanay kuwa gambarhka loogu fadhiisanayay ee lugaha loo fidsanayay waa codkii macaana ee farxiyo cali
waa hagaag intaa haddii aynu kaga nimaadno heestaasi iyo weliba fanaanada farxiyo cali ay noogu luuqaynaysay dhinacii waraaqaha ayaynu mar kale ku noqonaynaa ibraahim noo soo qabo warqada gacantaada ku jirta zahra waxaa noo baaqaya hooyo madiino maxamed sifriye iyo aaba abuukar jinow maxamed iyo nafiiso abuukar jinow iyo axmed abuukar jinow axmed shardi xasan abuukar jinow maxamed abuukar jinow ifraax maxamed abuukar jinow iyo saalax abuukar jinow saalax safraaye iyo waxay laadeen qalijo abuukar jinow caruurteeda iyo seegeeda iyo zaynab abuukar jinow iyo caruurteeda iyo seegeeda dhammaanna waxay hambaliyo kal iyo laaba gaadhsiinayaan aabbe cabdinaasir xirsi iidle iyo hooyo wiilo cali bulxan oo gabadh ugu dhalatay cusbitaalka weyn ee banaadir ee magaalada muqdishow gabadhaasi waxaa loo bixiyey ahlaam cabdinaasir xirsi waxaana ay leeyihiin allaha ka dhigo tii loo aayo oo anfacda dadkeeda iyo dalkeeda waalidkeed na anfacda aamin ayaan lena aamiin allaha aqbala baynu leenahay warqad kale oo dhalasho ayaan gacantayda ku jirta markan waxay naga soo gaadhay warsame sheekh cabdi daacad iyo cabdi ceelaaba yuusuf iyo maryan ceelaaba yuusuf iyo maxamed ceelaaba yuusuf iyo khayro ceelaaba yuusuf suuban ceelaaba yuusuf iyo kaaha ceelaaba yuusuf iyo cabdi cumar xaaji xaawo cumar xaaji nimco cumar xaaji nasre cumar xaaji liibaan cumar xaaji saciid cumar xaaji maxamed cumar xaaji iyo nuur axmed cagaweyne ibraahim xaaji maxamuud iyo dhammaan asxaabta iyo ehelada oo kala jooga soomaaliya sacuudi arabiya south africa iyo switzerland iyo wadamo kale bay yidhaahdeen waxaan dhammaantay hambaliyo bogaad inu diraynaa iidow ceelaaba yuusuf iyo sacdiya cumar xaaji wiil baa ugu dhashay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya labiyo labaatankii bishii may labada kun iyo sideed iyo tobanka wiilka ar waxaa loo bixiyey muscab muscabow sookor soo barbaar noqonkii dalkiisa iyo dadkiisa iyo waalidkiisaba anfaca ee loo aayo aamin ayaan leenahay haatana mar kale ku soo dhowaada qasiidadan waxaa ku luqaynayaa siciid maraxid
salka geed engegayo lacag kugu sabayo naftu ay ku sirantiyo sanahaaba beeniyo waa surin adduunyadu sibiq lagu gudbaayo safarkuna ma dheere qof waliba sodcaalkaas ahaydu xambaartu aakhiru sabliya dembidhaafsuwaasho dembidhaafsuwaasho soonkiyo salaadiyo kudaadana sadaqada dembidhaafsuwaasho dembidhaafsuwaasho soonkiyo salaadiyo kudaadana sadaqada
saaxiibba iyo ehel iilka markay ku seexshacan sowma ogid dhammaantood inay haddiiba kaa socon su-aashii qabriga iyo sowma ogid malaa'igoo seefa kuula yuururaa inay kugu sugaayaan sidee baad cibaadada uga seexatayo saha lagu malaysaa sanka korugu taagtaa dembidhaafsuwaasho dembidhaafsuwaasho soonkiyo salaadiyo kudaadana
waa hagaag qasiidadaasi intaa haddii aynu kaga soo gudubno weli waxaynu bartanka kaga jirnaa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha dhegaystayaashu ay nagula soo wadaagayeen munaasabadaha farxadaha meherada aroosyada iyo weliba dhalashooyinka warqadaha halkan hortayda yaala ibraahim oo mid ka mid a haddii aan inoo soo qabto oo aan markan ku hormaro waxay naga soo gaadhay iimaan cabdi garboole iyo caasha aadan maxamed shamis aadan maxamed shacni aadan maxamed iyo maxamed aadan maxamed iyo axmed aadan maxamed maxamed cabdilaahi yare iyo maxamuud cabdilaahi yare iyo maxamed iimaan garboole iyo maxamed axmed bulaale iyo canjeex carab cali shire baa layidhi maxamed amiin ibraahim iyo xamdaa muuse saalax iyo baxsan barkhad iyo axmed khaliif koreeye dhammaantood asxaabtaasi waxay hambaliyo iyo bogaadin iyo ducaa aan la soo koobi karin hawada u marinayaan cabdiqaadir aadan maxamed roote iyo marwadiisa faadumo xasan waa beri gabadh baa ugu dhalatay baragaha baa la yidhi magacaas waa iga cusub yahay waxaanu leenahay gabadhaasi yar soo kor soo barbaar noqo dalkeeda iyo diinteedaba mid anfacda oo loo aayo oo lagu reeyo waa tahay zahro dhegeystayaashan aan u soo qabanno heesta halkudhiggeedu yahay suleeqa aniguna suleeqaay caashiqii isaray beri igama uusan guurine waxaa ku luqaynayaa cumar cabdulle shule
heestaasintaa haddii aynu kaga nimaadno caashaqii isiray beri hadda kii beri ku sira xataa lagama hadhayo miya
la iska daba soconaa waa hagaag dhinacii waraaqaha ayaynu mar kale ku noqonaynaa warqadan ibraahimna waxay naga soo gaadhay amiin yuusuf maxamed iyo axmed maxamuud cisow iyo cabdinaasir yuusuf macalin iyo cabdifataax maxamed waa cabdifataax macalin nuur qays iyo cabdirasaaq salaad maxamuud iyo cabdilaahi xasan shiikhaalow iyo aadan macalin cabdulaahi iyo cabdiraxmaan maxamed cabdi iyo maxamed axmed siyaad iyo ustaad faysal cabdulaahi saranhaye baa layidhi magacsaasaa loo soo qoray waxay dhammaantood asxaabtaasi hambalyo iyo bogaadin iyo duca u dirayaan aabbo cabdinaasir xirsi iidle iyo hooyo wiilo cali bulxan gabadh baa ugu dhalatay cusbitaalka banaadir ee magaalada muqdisho saddex iyo tobankii bishan waa bishii may ayna dhaaftay labada kun iyo sideed iyo tobanka gabadhaasi yar axlaam baa loo bixiyey axlaam cabdinaasir xirsi soo kormaamo oo soo barbaar oo noqotay dalkeeda iyo diinteedaba anfacda waa tahay dhambaalkana oo ah dhambaal aada u dheer wuxuu naga soo gaaray cali maxamed waa suge cali kooto iyo waxay yidhaahdeen salaad maxamed waa suge nuuro maxamed waa suge ubax maxamed waa suge aamine maxamed waa suge adeer faarax waa suge iyo adeer bare waa suge nuur iyo waxay yidhahdeen adeer cusmaan waa suge nuur habar yar indho yar waa suge nuur iyo xuseen faarax waa suge xasan faarax waa suge iyo cusmaan faarax waa suge iyo carabow faarax waa suge axmed barre waa suge bishaar barre waa suge iyo shariif muumin waa suge axmed muumin waa suge iyo abti maxamed muuse axmed abti faarax muuse axmed iyo abti nuur muuse axmed iyo abti muumin muuse axmed iyo abti carabow muuse axmed iyo abti rafiiq yara muuse axmed iyo habaryaro xaliimo muuse axmed ubax muuse axmed sacadiyo siman muuse axmed nasro muuse axmed iyo nasteexo nalka muuse iyo habaryar muhiim muuse axmed dadkaasi dhammaantood waxay kala joogaan muqdishow hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne buuloburte maxaas muqokore tardo waxayna jecel yihiin inay tahaniyad gaarsiiyaan iidow maxamed dhaaley iyo waxay yidhaahdeenna raaxo muuse axmed oo gabadh ugu dhalatay muqdisho gabadhaasna waxaa loo bixiyey sumaya iidow maxamed waxaanay leeyihiin ducadu waa xaggeena sumaya soo weynaa u noqotay dadkeeda iyo dalkeeda iyo waalidkeed baa faacday waa tahay ibraahimow bal inoo soo qabto mar kale iyo dhinacii heesaha codka fanaanka axmed muuga liibaan
joog jacayl iyo axmed moogiliibaan ayaa intaas kaga gudbaynaa zahra dhambaalka ugu dambeeya gacanteyda waxa uu ku bilowda waa salaamintiin dhammaan bahda v o a gaar ahaan daadiyaasha hambalyada iyo heesaha waxaan kalena haba yidhahdeen cadow axmed cabdiraxmaan jamaal nuur isxaaq cabdinaasir online iyo cabdirashiid maxamed iyo waxay yidhahdeen samiire cadow cabdi iyo aadan ibraahim garow iyo aadan macalin dheere iyo sheekh yuusuf garmela dhammaan waxaay joogaan dunida dacaladeeda waxaanay hambali u dirayaan maxamed cabdi maxamed garwaal iyo waxay yidhahdeen marwadiisa sabriin cabdi isxaaq oo gabar ay ugu dhalatay gobolka galguduud gaar ahaan caabudwaaq gabadhaasina waxaan eebbe uga baryaynaa inay noqoto tii anfacda waalidkeed dadkeeda iyo dalkeedaba aamin ayaan leenahay aamiin allaha aqbalo dhinacaygana warqadda ugu dambaysa ibraahimo waxay naga soo gaadhay xaliime cabdi xasan iyo shacni xaaji cabdi iyo shugri xaaji cabdi iyo sahre macalin jaamac iyo xamde macalin jaamac iyo dhammaan reer macalin jaamac waxaa soo raaca axmed cabdi shire barkhad ciise iyo fadxi macalim aadan iyo xafsa sheikh iyo weliba maxamed axmed dhammaantood waxay kala joogaan boosaaso garowe tawfiiq iyo weliba qardho halkana waxay tahaniyad dhalashaha wada ugu marinayaan muna macalin jaamac iyo saygeeda cabdiqani xuseen nuux wiil baa ugu dhashay magaalada ufayn baa layidhi ee gobolka bari wiilkaasi yar magaciisa may soo sheegin balse waxaanu leenahay maama soo kor soo barbaar noqonkii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca waxaananu leenahay barnaamijkii hambalyada iyo heesuhuna gabagabadii ayuu ibraahim oo ku dhow yahay waxaan idinkaga tegaynaa annagoo dhammaantiinba idinla ramadaan mubaarak qasiidadan barnaamijkana waxaa wadajir idinkugu soo jeedinayay zahre ciidli nuur iyo ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo ramadaan barwaaqaysan
barya eeba sugnaatay wadashuu alla sheegtay boqorku gaari lahaa ajarkeeda qofeertay rabbi baa bixinaaya ballan qaadayna bisha soo nabadaan bisha soo nabadaan eebasugnaatay wadashuu alla sheegtay boqorku gaari lahaa ajarkeeda ku beertay rabbi baa bixinaaya ballan qaadayna bisha soo rabadaan bisha soo rabadaan
cabitanka waxbaleeya kuwa bishii la xisaabay boolnan la daboolay ambanan jannadiiye bisoo ramadaan bisisoo ramadaan bisisoo ramadaan bisisoo ramadaan Yeah. isajanka waxbaleeya kuwa bishii la xisaabay boolnan la daboolay ambanaan jannadiiye bisasoo ramadaan bisasoo ramadaan bisasoo ramadaan bisasoo ramadaan
awalkeeda bilowga bartankeed dambi dhaafka baradii naxariiska aqirkeed cabis buuxa awalkeeda bilowga bartankeed dambi dhaafka baradii naxariiska aqirkeed cabis buuxa banaarta cadaabta boqolaan kuna ruuxa boqolkuu ka xoreeyo naftukaa laga daayay ruuxi meelu boqola banadeeru hayaama dabiiruu biri soomo وبنايا هنا مش هصور ابدا مش هصور ابدا بغنا كل روحا بقنا ارتعدابتا بقفوك حريو نبتا لقدايي وحميل وبقولة بلدين وحيامة كبيروا بالحزومة وبنيلة مش الصور رمضان مش الصور رمضان
maluqiisa xusuma soddonkeedana buuxa wanag loo ballan qaaday maluqiisa xusuma soddonkeedana buuxa wanag loo ballan qaaday abdirley la baxaa habeenka barakaysan kumbilood ajirkooda waxadii lagu sheege rabbiyo nagu beeg bisha soo fadligeeda abdirley la baxaa habeenka barakaysan kun bilood ajirkooda waxadii lagu sheegay rabbiyo nagu beeg bisha soo fadhigeed